kumanaan qoys ayaa ku nool deegaanka Kurshale oo hoos timaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana xilligan ka jira xaalado dhanka nolosha iyo caafimaadka ah dadka deegaanka ayaa isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato iyagoona gebi ahaan dalagyadii u beernaa cagta ka mariyeen fatahaadda webiga shabeelle ee mara degmadaasi balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah dadka deegaanka kurshale oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey xaaladaha caafimaad dare ee ka jira deegaanka iyagoona baaq u diray hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma in ay la soo gaaraan gargaar deg deg ah sanad jirto toddobaatan iyo saddex sano weligeyna ma arkin waxaan oo kale waxaan wax oo musiibaa waaye oo ilaahay noo keenay ilaahayna waa ku shukraynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin hadduu jiro maamul hadday jiraan hay-ado wixii muslimah oo muslimka ka diirnaxayo dhan inay muslimkaan usoo gurmadaan biyahan waxaa ku jirnaa adi laba bilood iyo bar bishii saddexaada noo socota adi saanaa marna duurka usiirooraynaa marna biyaha u joognaa marnaba iska wada tagnaa oo leenaa intaa aadnaadin waa soo noqaynaa guriga imaayna waa noo soo gelayaan waa ka bixaynaa nafta xanuunay leedahay
maanta annaga waxaan joognaa haddaan reer balcad kaasata tuulooyinka hoos yimaada amba balcadba xilliga aan ugu nasiib xumaynaan joognaa maxaa yeele maanta waxaa noo kulmay in maaragtay dalagii aan tabcannay iyo guryihii aan ku hooyo jirnaba iyo intaba biyo naga galeen markii fatahaadina mar iyo laba ma joogno way nagu soo badsatay markii waxaan codsahaynaa maanta in maaragtay uun gargaar iyo waxyaabo maaragtay nala soo gaarsiiyo oo maaragtay hay-adda ee maaragtay masiibooyinkii maareynta ay nala joogaan waxaan si gaara iyo maaragtay si muuqataba aga codsahaynaa in markaasood gargaarna la soo gaaro maxaa yeele dadkii ee malaariya way ku kacday baahiyo oo daawo xumo waa iska jirtaa ee qutubdaruurigoodii mehiga ewalba dadkan dad beeraaley ayay ahaayeen dadka beerihiina biyaa ka gooyey ee maaragtay xoolana ewalba saasa ma lahaynoo xoolihina abaaraa ka laysa markii waxaan codsahaynaa in nagala soo gaaro oo markaasoo gargaar in naga soo gaaraan ayaa codsaynaa maxaa yeele baahida maanta maanta xilliga aan ugu nasiib xumaynaan joogna haddaan nahay reer balcad kii biyahan ilaa iyo hadda waxaan joognaa ilaa laba bilood iyo baraan hadda saan kusii maroweyna aan biyahan hadda aan dhex biyahan biyo markaasood waxaan u aragnaa roob maba ahan biyo maaragtay la soo keediyey oo dad maaragtay cadowgeyna nagu soo deeyaan u haynaa oo macnaha etoobiya inay noogu yimaadan oo ka yada oo nagula soo deeyey waaye oo cirkiina wuu roob yaryaha biyihiina hoosay socdaan oo xoolihii hirki u joogeen wax cuna ma lahan ee beerihiina reerki biyaaba naga gooyaba marka guryihiin waa nooga darsadeen xoolihii reerki u joogeen waxay cunaan male markii dhibaatooyinkaas badanaa qabnaa haddana waxaa ka dilaacu haayo maaragtay ee malaariyo cudurro kale biyaha isku wataa nadaafad xumo biyo nadiif oo lacabo lahaynin dadkii meeluu aadu haynin markii adduunka iyo maaragtay intu markaasood uun ay qusayso oo wax ka geysan karto waxaan ka codsaynaa inay maaragtay naga saacidaan ayaan ka codsaynaa qudrad hadday ku yimideen qudrad ilaahayna meel nooga sheegto ma jirto laakiin dowladda hirshabeelle iyo federaalka dhammaanba waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha amniga iyo dawliga iyo wasaaradaha waxaan ka codsanaynaa biyahan dadka masaakiina saan dhibkan u geysta tuulooyin dhanna ka yimida ilaa xawaadley ilaa halahaan ilaa balcad biyahan saanay u wada socdaan wax hadda oo qof wax ka galana ma aha dadki waa kuwaanaa guryahooda saanay u wada yaalliin dhibkaanay ku jiraan bannaankaasayna ka jiifaan hadda kurshaale saan ay tahay laba kun iyo dhowr qof wadaa deganeed waana bannaankii aga baxday guulaabtow sidoo kale waa duurkii aga baxeen busley tuule layidhaha waa ka bax ilaa iyo qaybtan hadda waxaa dadka wuxuu aruura bannaanka bacaadka bacaadka maxaa lagu cuna waa may marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka codsanaynaa inuu musiibadan naga dulqaado awalan maxaa yeelay ilaahayaa looga sheegtaa ilaahay meel ha nooga diro awalba webigaan lay ku soco jireen biyi hadda duurkay socdaan webigin waa buuxaa duurkin waa buuxaa meel looga sheegta male laakiin wasaaradaha dawliga iyo federaalka iyo wixii maaragtay amiir hodhan iyo wixii dadka u talsho waxaan ka codsanaynaa inay dhibaatadan inta nala qaybsadaan dadka masaakiina ilmaha yaryara joogta hadda cawadiin ilmahaasaan u dhammeeyo weyse wasaaradahan waxaan ka codsanaynaa in noola kaalmeeyo nala saacido ilmo agoomanaha ku jiro dad waayeelaha ku jiro masaakiina ku jirta ilmihii waa kuwaanaha dugsiyahoodii waa ka dhex baxeen wixii oo tababar meelihii lagu hayo o dhan iskoolaha waa laga wada tegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa saameyn ku yeelatay fatahaadda webiga shabeelle ee mara degmadaasi